Guddoomiyaha degmada Boosaaso ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maamulka Puntland Xasan Cabdalle Xasan iyo mas'uuliyiin kale ayaa si wadajir xarigga ugu jaray mashruuca horumarinta biyo ballaarinta deegaanka tasjiic ee hoos yimaada degmada Boosaaso. Ujeedka loo hirgeliyay barnaamijkan mashruuca horumarinta biyaha waa in ay helaan biyo ku filan bulshada iyo xoolo-dhaqatada ku nool deegaanka tasjiic, iyada oo la adeegsanayo biyo kaydin ballaaran si ay uga faa'iidaystaan bulshada. Agaasimaha Waaxda Howlaha Guud ee Dowladda Hoose Maxamed Jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka loo hirgeliyay barnaamijkan.
deegaanka tasjiic ee, runtii deegaankan waxay dowladda hoose degmada boosaaso ka fulisay mashruuca s d m-ka ee g b l g-ga ee hay-adaha unicef wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ay ku midaysan yihiin barnaamij lagu dayactirayey laguna ballaarinayay biyogelinta magaalada tasjiic runtii mashruuca kani wuxuu ahaa mashruuc een, ka kooban haan cusub oo loo dhisay magaalada toddoba kiyos meelahan biyaha laga dhaansado shan dar oo xooluhu ka cabbaan iyo tuubbada biyaha keenta oo ka soo qaada isha magaalada oo afar kilomitir dhan oo iyadana la beddelay oo tuubbo casriya lagu beddelay markii horena bir ahayd runtii mashruucaas ballaaran dowladda hoose waxay ka fulisay deegaanka tasjiic mana aha mashruucii u horreeyey ee ka fuliso deegaanka runtii horey waxaa looga fuliyey waxbarashada caafimaadka Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka tasjiic ayaa ka mahad celiyay mashaariicdan horumarineed oo laga hirgeliyay deegaankooda.
maanta waxay noo tahay farxad bay noo tahay maadaaba oo maanta naloo xariijarayo ee, waxqabadkii mashruucii ugu ballaarnaa ee laga fuliyey ee, tuulada ee, biyogelin iyo haamo iyo iyo- aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shaqada la qabtay oo laga qabtay tuulada oo ay qabatay degmada boosaaso aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dhammaantiin waan soo dhowaynaynaa ku soo dhowaada deegaanka tishiic ee, dhammaantiin qaladba fiican baa la qabtay wax- wax- wax- waxna waa arsan yihiin ee, duq- duqa degmada ugu horreeyo Ee, aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa mashruuca ee, ay ke- maxay tahay laga howlgeliyey ee, deegaanka tishiic oo ay ka howlgelisay maxay tahay ee, degmada boosaaso waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin ee, wixii dambena haddee waxa weeye hawl kala daame hawl kama daale weli waa hogadiyo baahidu ma dhammaato Guddoomiyaha degmada Boosaaso ahna wasiir ku-xigeenka qorsheynta maamulka Puntland Xasan Cabdalle Xasan oo xarigga ka jaray mashruuca ayaa bulshada deegaanka kula dardaarmay in ay ilaaliyaan kana faa'iidaystaan mashruucan.
Eh, mashruucani wuxuu ahaa mashruuc ballaaran oo fiican oo waxtara waxaa waxaa la qabtay howlo badan baa laga qabtay sida ahaanta tuubooyinka eh, dararka eh, maxaa la yidhahdaa soo jiidda biyaha hawl badan oo kala duwan baa laga qabtay waxaana weeye wax ilaah lagu mahadiyo Eh, hawshaasna waxay ka timi dadaalka hay-adaha iyo dowladdaba ay isugu tageen oo la yidhaahdo mashruuca s d m mashruucaasoo laga caawiyo deegaanada arrimaha asaasiga ah sida biyaha iyo waxbarashada ay ugu wen yihiin Eh, maanta waxaanu joognaa tashiic tashiic waa deegaan aada u ballaaran waa deegaan baahidiisa ijtimaaciga ay badan tahay sidaas awgeed ayaa waxaan u doorannay inaannu biyahan oo biyaha oo aad iyo aad baahidoodu badnayd inaannu hagaajinno biyaha Eh, ilaahay mahaddi weye maanta waxaanu taagannahay furiddii ama daafurkii hawshaa la soo qabtay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay Eh, ciddii hawshaa mas-uuliyaddeeda lahayd oo qabatay sida shirkaddii hawshan qabatay iyo dhammaan la shaqayntii laga helay deegaanka iyo dowladda hooseba waxaanu waan u mahad celinaynaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay Eh, waxaanu codsanaynaa waxaanu codsanaynaa in ay ilaashadaan dadka deegaanku mashruucan waxtarka ah ee nolosha biyuhu waa nolosha dadka sidaas awgeed waa inay ilaaliyaan ee dhaqaalaystaan wixii dhib u keenayana ka celiyaan insha allah waxaan rajaynaynaa inay ku guulaystaan kana faa'iidaystaan insha allah aad iyo aad ba u mahadsanti